mada cadaado waxaa uga digaya dhallinyarada halista muqaadaraadka
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdullah warsomaroble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobada saaka ee aad ku maqli doontiin waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyay al-shabaab oo la wareega degmada balcad ciidamada dowladda soomaaliya oo dib ula wareega mar kale degmada balcad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan calkeyre oo kulan deg dega la qaatay taliyaasha ciidamada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir khasaara ka dhashay dagaalkii ka dhaca deegaanka xeraale oo korortay dowladda soomaaliya oo baaq nabadeed u dirtay beelaha ku dagaalamaya gobolka galgadood iyo shabeellada dhexe dowladda soomaaliya ee qatar oo ka wada hadlaya horumarinta wax soo saarka beeraha soomaaliya magaalada gaalkaayo xarunta gobolka mudug maxkamadda ayaa ka laabatay xukun dila oo lagu riday shan nin oo kufsiga lagu soo eedeeyey qodobada caalamka warka subax saaka u doorana waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga oo soo bandhigay muuqaal weerarkii nina halkaasi weeraray iyo dadad khasaare leexaad la geystay oo ku dhuftay dalka maraykanka qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada goordhow diyaar garooga
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku haastaysan tahay toban iyo sagaalka bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaasoo intaa ka sii fidsan saaka waxaa la diyaara xasan maxamed xasan ducaysane
mahadsanid weliye mahad nuure warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo u dhexeeyey dagaalyahanada ka tirsan shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay warar culus kusoo qaadeen balcad islamarkaana waxaa qarxay dagaal u dhexeeya labada dhinac waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka oo la hadlay radio cadaado ayaa waxay ay sheegeen in al-shabaab ay la wareegeen inta badan degmada balcad iyagoona wada gaadiidka dagaalka saldhigga degmadaasina kasii daayay maxaabiistii halkaasi ku xirneed sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada ka tirsan amison ay madaafiic ku garaaceen degmada kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha ay geysteen dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa xalay waxa ay dul haabayeen hawada sare ee degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay dareemayaan cabsi aada u xoogan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka ka dhacay balcad intaasi taasi oo aan si rasmi ah loo ogeyn maadaama xilli habeena ay tahay xaaladuna ay ahayd mid kacsan al-shabaab ayaa xalay waxa ay warar dhowr jiya ay ku qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacado qaatay al-shabaab ayaa degmada balcad xalay kasoo weeraray saddex jiho oo kale ah laba wado oo jaay ah kana timaada dhinaca degmada afgooye iyo waddo ka timaada dhinaca degmada jowhar halkaasi oo fadhiisimo ay ku leeyihiin ciidamada ka tirsan kuwa maamulka degmada balcad waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay kula wareegeen degmada balcad ma jirin khasaare ka dhashay dagaalkaasi marka laga reebo hal qof oo shacab ahaa oo dhaawac fudud uu soo gaadhay waxaana la sheegay in al-shabaab ay guud ahaanba la wareegeen degmada islamarkaana saldhigga degmada balcad oo maxaabiista ku xidhnaayeen ay sii daayeen xarunta degmada iyo xarunta taliska ciidanka nabadsugidda degmada balcad degmada balcad oo ka kooban laba qaybood ayaa al-shabaab waxa ay la wareegeen intii ugu badneed degmada waxaana qeybta kale ee degmada balcad ay ku taalla warshadii hore ee dharka ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa midooda africa ee amison kuwaasoo intii uu dagaalka ka socday hoobiyaal ay ku garaaceen qeybo ka mid a degmada walow aysan geysan wax khasaara mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balcad ayaa warbaahinta radio cadaado u sheegay in al-shabaab ay gudaha degmada balcad ka gubeen gaari uu lahaa xildhibaan xasan xaaji oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeel iyo gaari uu lahaa agaasimaha radio balcad oo lagu magacaabo cabdixakiin xuseen islow sidoo kalena al-shabaab waxaay gubeen gaari iyo dukaan uu lahaa nin lagu magacaabo ow daahir oo ah madaxa shatiyada gaadiidka degmada balcad abaara laba iyo tobankii habeennimo ayaa al-shabaab ay gudaha guud ahaanba isaga baxeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo muddo saacadaha ay haysteen waxaana ay dib ugu soo laabteen ciidamada dowladda markii horeba isaga baxay shabaab ayaa warar ay ku qoreen baraha internetka waxay ku sheegeen in weerarkii xalay ee degmada balcad ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda hase yeeshee ma jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya waana markii labaad oo ay al-shabaab la wareegaan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxna bishii maarso sanadkii tegay labadii kun iyo siddeed iyo tobanka maalin jimcaha ay la wareegeen walow markii dambe ay dib uga laabteen magaalada muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad looga hadlayay dardargelinta isdhexgalka bulshada iyo hay-adaha amniga kaasi oo soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir oo uu guddoomiyaha ka yahay cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow kulanka ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenkiisa taliyaasha ciidamada qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka banaadir iyo ururada haweenka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre oo hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay in dardargelinta sugidda amniga ay marka koowaad muhiim tahay in lala shaqeeyo ciidamada amniga waxauna sheegay in ciidanka keligood aysan waxba qaban karin waxa uu sheegay in sidoo kale in sugidda amniga dalka ay qayb ka qaadan karta inay dowladda federaalka ay gaarto isku filnaansho dhinaca dhaqaalaha taasi oo bilowday la- la dardalingelinta musuq maasuqa waxauna rajo ka muujiyey in soomaaliya laga cafiyo deynta lagu leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo kulan ka goobjoog ka ahaa ayaa iyagana dhankooda waxay sharaxaad ka bixiyeen qaabka ugu wanaagsan ee lagu sugi karo amniga dalka soomaaliya kulanka la xidhiira dargagalinta isdhexgalka bulshada iyo hay-adaha amniga xilliga uu xalay ka socday magaalada muqdisho waxaa dagaal culus uu ka socday dhanka kale degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe soddon iyo toddoba kilomitir u jirta magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali kheyre maruu ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yidhi
gobolka banaadir iyo ciidamadiisa oo ay ugu horeeyaan guddoomiyayaasha degmooyinka iyo jawaahir iyo dhammaan dhallinyarada la shaqaysa waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta diiradana soo dhoweyteen gobolka banaadir waa astaanta qarannimada soomaaliyeed magaalada muqdishona waa magaaladii soomaaliyeed oo la yidhaahdo magaaladii midaysay ummadda waa ku mahadsantihiin hoggaanka aad ka haysaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir sheekh cali wajiis guddoomiyaha ururada bulshada rayidka guddoomiye shaatax fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan shacabku ku soo cararin ciidanka shacabku aanay ciidankooda aaminin ciidankuna aanay fahmin inay yihiin adeegayaasha shacabka waxbaa naga xun
waxaa isi soo taraya khasaarihii ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud kaasoo u dhexeeya ciidamada ahlu sunna oo ku biiray maamulka galmudug iyo maleeshiya gacanta ku haya deegaanka xeraale mas-uuliyiinta deegaanka xeraale ayaa waxay ku eedeeyeen in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug ay warar ku soo qaadeen deegaanka xeraale hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha galmudug uu warkaasi beeniyey gudoomiyaha deegaanka xeraale bashiir dhigabadan oo la hadlay idaacadda radio cadaado ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay deegaankaasi ay ku geeriyoodeen ku dhowaad konton ruux dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku eedeeyey maamulka galmudug in ciidamada ka tirsan ay xalay warar deegaankaasi kusoo qaadeen hase yeeshee dhankooda ay iska difaaceen dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug duraan maxamed samatar ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in deegaanka xeraale ay ku wada dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo isku haysta dhul ku yaalla halkaasi wararkii ugu dambeeyey ay helaysa warbaahinta hayaan ah, warbaahinta cadaadina waxay sheegayaan in isbitaalka degmada kurceel la geeyey dhaawacyo gaaraya shan iyo labaatan ruux halka isbitaalka magaalada cabudwaaq la geeyey soddon iyo lix dhaawaca kuwaasi oo aan helin daryeel caafimaad oo aada u wanaagsan
deegaanka xeraale iyo ciidamo ka tirsan
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliyana cabdi maxamed sabriye si kulul waxa uu uga hadlay dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday gobolka galgaduud iyo shabeellaha dhexe wasiirka sabriye oo shir jaraa'id ku qotay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dagaalada ka socda deegaanada buur dhuure ee duulaadka cadale xeraale ee gobolka galgaduud uu aad uga xun yahay islamarkaana uu jeediyey baaq nabadeed beelahaasi ku dagaalamaya halkaasi beelaha dagaalamaya ayuu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya ugu baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka sidoo kalena waxa uu fadhiin u diray wasiir sabriye waxgaradka ganacsatada kasoo kala jeeda beelaha ay dowladdu dhex mareyso isagoona u jeediyey inay ah, ku baxaan oo ay ka qabtaan arrimahaasi ah, wax ka qabtaan xaaladaha islamarkaana ciidamada la kala qaado ugu dambeyntii cabdi maxamed sabriye ayaa sheegay in xukuumadda ay ka qayb qaadan doonto sidii looga joojin lahaa dagaalada ah, ka soo cusboonaaday mar kale deegaanada xeraale iyo buur dheere ee gobolka galgaduud iyo shabeellaha dhexe maruu wasiirka arrimahaasi ka hadlayay waxauu yidhi
بسم الله الحمد لله والصلاة مقع وزيرك iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan soo jeediyo baaq culus oo nabadeed oo ku aadan dagaaladii horoo jiray oo ay suurowdo inay hadda waxoogaa qaboobeen kuwo ka dhib badan oo hadda xabadda iyo dhimashada iyo dhaawacu ay ka socdaan inaan baaq nabadeed ka soo jeediyo labada dagaal oo aan u qasday maanta inaan u soo jeediyo dadka walaalaha oo dhibaatadu ay ku dhex marayso agagaarka cadale iyo xeraale agagaarka cadale oo hirshabeella iyo xeraale galmuduga waxaan rabaa inaan dadkaas ugu baaqno wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan magaca madaxweynaha iyo magaca ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dowladda oo dhan in dhibaatada meeshaas ka jirta dadka ahalka u ah oo ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay ay wax ka qabtaan u dhaqaaqaan inay joojiyaan xabadda la joojiyo ciidamaha ciidamada ishor fadhiya la kala qaado nabadna loo fadhiisto waxaan aada iyo aada iyo aada u baraarujinayaa
dowladda soomaaliya iyo qatar ayaa ka wada hadlay horumarinta wax soo saarka beeraha dalka wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya mudane siciid xuseen ciid oo howlo shaqo u tegay magaalada dooha ee dalka qatar ayaa halkaasi waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta kala duwan oo ka mid ah wasiirka dowlaha hoose deegaanka iyo beeraha dalka qatar cabdulaahi bin cabdulcasiis bin turki labada wasiir ayaa ka wada hadlay dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen xoojinta iskaashiga labada dhinacyada wax soo saarka beeraha badbaadada horumarka cuntada dardargelinta heshiisyada dhex maray labada dowladood iyo sidii dalka qatar loogu dhoofi lahaa qaar ka mid ah dalagyada kasoo baxa dalkeena soomaaliya kulan dhex maray wasiirka beeraha iyo waraabka soomaaliya mudane siciid xuseen ciid dhigiisa dalka qatar ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad iyadoo wasiir ciid iyo wafdiga la socda ay ka qayb qaadan doonaan bandhiga beeraha caalamiga ah ee toddobaadka lagu qaban doono magaalada dooha dalka qatar kaasoo ay ka qayb geli doonaan in ka badan konton iyo kow dal markaan magaalada gaalkacyo maxkamad ku taalla magaalada gaalkacyo xukun dil ah ku riday shan nin oo kufsi lagu eedeeyey maxkamadda nidhaahda gobolka nugaale ee dowlad goboleedka puntlandna maanta waxay xukun kala duwan ay ku riday rag lagu eedeeyey inay gabar ku kufsadeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug kuwaasi oo labadii bishan xukun dil ah lagu riday ragga maanta la xukumay ayaa tir ahaan waxay gaarayaan ilaa iyo shan nin waxaana hore maxkamadda ugu riday xukun dil ah hase yeeshee racfaan ay ka qaateen maanta xukunka lagu riday cabdirasaaq cali cabdi ogaasimire iyo cismaan maxamed cabdulaahi ayaa saddexdooda midkiiba waxaa lagu xukumay labaatan sano oo xarig ah laba kun oo dollar oo ganaaxa iyo laba kun oo dollar oo mehrul masilad ah iyo kun dollar oo kabid maruudya sidoo kale eedeysanayaasha kale ah cabdirasaaq axmed cilmi iyo yuusuf cabdulaahi xirsi ayaa lagu xukumay midkiiba shan iyo toban sano oo xariga laba kun oo dollar oo ganaaxa iyo kun dollar oo ka mid ah weli waxaa maxkamad la soo taagin oo kiiskooda ay baaritaano ku socdaan shan nin oo loo haysto in bishii febraayo ee sanadkan ay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kufsi iyo dil ugu geysteen gabar lagu magacaabi jiray caaisho ilyaas aadan abaraadka caalamiga qodobka ugu dambeeyana madaxweynaha turkiga oo soo bandhigay muuqaalada wararka krish croch madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa lagu dhaliilay ayaa lagu dhaliilay inuu soo bandhigay muuqaalo muujinaya wararkii ninkii ku hubeysnaa oo uu qaaday masaajidka ku yaala dalka new zealand si uu taageero uga helo isu soo baxa doorashada maser erdogan ayaa sheegay in ujeeddada ninka lagu tuhunsan yahay wararka ee lagu magacaabo prince tarkan ay ahayd in dalka turkiga ugu dhashay laga hor istaagay yurub wasiirka arrimaha dibadda ee new zealand weston petris ayaa mas-uuliyiinta turkiga u sheegay in soo bandhigidda muuqaalkaasi aanu ahayn mid habboon uuna khatar gelin karo muwaadiniinta dalkiisa ee dibadda ku sugan ninkan wararka geystay ayaa muuqaalka tooska usoo geliyay baraha bulshada isagoo dadka leynaya waxaana faafiyey shirkado leh baraha ay bulshada ka wada xidhiidhaan iso isu soo bixii axaddii ayaa loo golaha in lagu taageero xisbiga ah, muxaafidka ah iyadoo bisha dambe soo fulanaysa doorashooyin golaha dalkaasi ujeedada ka dambeysay arrinkan ayaa ah in la cabaareeyo dareenka laga qabo diinta islaamka islaamofobia iyo sidii reer galbeedku ay warar uga jawaabeen iyo in lagu dhaliilo mucaaradka ka jira da- ah, turkiga dhexdiisa oo lagu durxulo in ay taagdara yihiin master erdogan ayaa tilmaamay qaar ka mid ah ujeedooyinkii uu lahaa ninkii lagu tuhunsanaa lagu tuhunsan yahay inuu qaaday wararkii new zealand madaxweynaha ayaa sheegay in ninka weerarka looga sheekaysan yahay uu turkiga laba jeer booqasho ku yimid uuna doonayey inuu dadka turkiga ah ee muslimiinta ah laga soo laga soo saaro dhulka reer yurub ee xilliga marinka bosforos asxaabta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee naga dhegeysanaya radio cadaado mawjadiis f m sideed sideed dhibic shan mega artis caalamkoodilna aa naga maqleysaan live streamka halka website yada radio cadaadana aad toos inooga maqleysaan warka waxaa soo saaray saaxiibka imahad nuur waxaa idinla socodsiinaya anigoo xasan maxamed duceysane intaynu ku kulmi doono mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa waagu ha idin wacnaado sidaa iyo nabadgelyo